dagaal cusub ayaa waxa uu dib uga qarxaday dalkaasi suudaan arbacadii shalay kadib markii wakhtigii uu dhacay xabad joojinta oo toddobaatan iyo laba saacadood ahaa oo dhinacyadu ay markii hore ku heshiiyeen dagaalka oo dhex maray ciidamada kala taabacsan militariga iyo kuwa r s f loo yaqaano ayaa waxa uu ka socday magaalada khartuum iyo magaalada kale ee umudurman wariyaha v o a michael altid ayaa warbixintan waxa uu ka soo diray magaalada juba ee dalka suudan iyadoo xabajoojintii saddexda maalmood ahayd ay soo dhammaatay arbacadii shalay ayaa dhawaaqa rasaasta iyo madaafiicda waxaa laga maqlay khartuum iyo magaalada ay mataanaha yihiin ee umudurmaan taas oo dhalisay cabsi hor leh oo soo wajahday dadka rayadka ah amar xasan oo degan khartuum ayaa sheegay inay maqleen dhawaaqa rasaasta ee agaarka waaxda injineeriyadda milatariga waa dhismo ay ciidamadu gacanta ku hayaan halkaasoo ciidamada taageerada deg deg ah ay marar badan isku dayeen inay qabsadaan balse ay ku guuldaraysteen في جنوب مدينة أم درمان دارت اشتباكات هي الأعنف من نوعها صباح اليوم بين الطرفين في محيط سلاح سلاح المهندسين من ثلاث محاور عمار حسن ayaa sheegay in iska horimaadyo xoogan ay subaxnimadii arbacadii ka dhaceen koonfurta Umm Durman gaar ahaan agagaarka waaxda injineeriyadda wuxuuna sheegay in weerarka laga maqliyay dhanka Fatiihab iyo umbadda ee Almansuura iyo Aldooxa iyo xaafada kale Cabaasiya iyo xaafada kale dagaalka u dhexeeya ciidamada suudaan iyo kuwa taageerada deg deg ah ee r s f ayaa socday in ka badan laba bilood kaasi oo burbur u geystay caasimadda rabshado badanna ka geystay khurtuum iyo sidoo kale gobolka galbeedka ee darfuur in ka badan laba dhibic shan milyan oo qof ayaa ka qaxay guryahoodii sida ay sheegtay qaramada midoobay laakiin manaal cusmaan oo degan xaafadda saleexa ee koonfurta umudurmaan ayaa sheegtay in markii dagaalku uu sii xoogeystay badeecooyinkii aasaasiga ahaa ay mar kale gabaabsi noqdeen qoysaskuna ay awoodi waayeen inay helaan adeegyada aasaasiga ah manaal cusmaan ayaa ku tilmaamtay xaaladdu inay tahay mid laga naxo laakiin dhammaan dadka degan halkaasi aanay isku dayaynin inay baxaan
waxay xustay in dadku si aad ah ugu safraan bannaanka magaalada halka ay jiraan kuwo ku haray noloshuna ay u muuqato mid caadi ah koonfurta khartuum goobjoogayaal ayaa sheegay in diyaarado ciidanku leeyihiin ay duqeeyeen ciidamada r s f oo fadhigoodu yahay garoonka olombic stadium maxamed cabdallah oo ku nool xaafadda maayo ee koonfurta khartuum wuxuu sheegay in ugu yaraan hal bam uu ku dhacay guri ku yaala deegaanka al andalus
alyom fi mantiqa janub alxizaam itcaradad xay alandalus murabac sita lihazifa wagacad laakin alxamdulilah ma asaabat wuxuu sheegay in bologa lixaad ee xaafadda al-andalus ee ku taala koonfurta caasimadda suudaan ee khartuum bam lagu weeraray balse aanay jirin cid ku dhimatay nasiib wanaagna ku dhacday guri cidna markaasi aanay joogin oo xaafadda ku yaal amaar xasan ayaa xusay in iyadoo labada dhinac ee iska horimaadku u dhexeeyo ay sii wadaan dagaalka ay sii adkaynayso in la helo daryeel caafimaad
xasan wuxuu sheegay in dadka rayidka ah iyo dadka xanuunsan ay dhibaato ku qabaan helitaanka goobaha caafimaadka waxaana uu ku qiyaasay in goobahan ay ku yaalaan in ka badan boqolkiiba lixdan xarumaha caafimaadka ee ku yaala iyo agagaarka aagga uu dagaalku ka socdo islamarkaana aanu adeegi jirin dhinaca kale waxaa sidoo kale jiray warar aan la xaqiijin oo sheegay in iska horimaad uu ka dhacay dalinji ee gobolka koonfureed ee kurdufan kaasi oo u dhexeeya ciidamada iyo kooxda fallaagada ah ee dhaqdhaqaaqa xoreynta shacabka suudaan ee waqooyiga oo ah garab u hogaamiyo jenaraal cabdicasiis al hilu